iyo daanada kale ay ka soo gaartay ee fatahaadaha waddanka muxuu ahay ku habsaday ee labada webi laga soo bilaabo ee deefow meesha la yidhaahdo webigu ka soo galo webiga shabeelle soomaaliya ka soo galo ilaa sablaale doolow ilaa goobweyn webiyadu sanadkan waa meelay ku fataheen iyo meelo cabsi looga qabo inay ku fatahaan dadkaas dhibaatada ku gaartay wixii ku dhintana ilaahay ha u naxariisto wixii dhibaata ka soo gaartana allah u fududeeyo waxaa kaloo taxsi ka celin ka diraynaa dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay qaraxyada iyo dagaalada lagula jiro nimanka nabaddiidka oo hadda tii gaalka ayuu wax ka dambeeyey wax dagaalla ku dhinta waa jiraan laakiin qarax hadda gaalka ka dambeeye ma jiro dadkaasna wixii dhintaa allah u naxariisto wixii dhaawacna ilaahay haddabayba oo ha fiyooday marka laga soo bilaabo shirkii amniga qaranka iyo kii kale ku xigayoo beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya aan iskugu wada nimid waxaan bilownay barnaamij aan ku heshiinay oo weyn oo waddanka dhammaan axwaashiisa in wax looga bedelo ujeeddadu ay tahay dhinaca amniga waxaa lagu heshiiyey barnaamijka weli socda oo la yidhaha transitional plan ama la wareegidda amniga soomaaliya inay ciidamada qalabka sidaahu la wareegaan wadamada walaalaheyna oo amisom oo ciidamada noogu deeqayna ayagoo sharaf leh oo wanaagsan oo abaal u hayno inaan kala wareegno amnigaas jidkaasi loo qaado waxaan ka bilownay in dib u habeyn lagu sameeyo ciidamada in sektaradii la kala habeeyo waxaa lagu heshiiyey barnaamijka buliisyada oo maamul goboleedyada waxaa lagu heshiiyey habka cadaaladda iyo muxuu ahay asluubta waxaa la dardargeliyey barnaamij la doonayo in ciidamada maamuladu ay leeyihiin sharciyaddana la soo dhexgeliyo la qalabeeyo la taakuleeyo waxaa howl laga bilaabay dib habaynta iyo midaynta iyo toosinta maaliyadda taasoo ka soo bilaabatay hoos waxaan ku heshiinay oo aan saxeexnay in lacagta shilin soomaaliga la xakameeyo la joojiyo lacagaha kaalsada canshuuraadka in laga wada hadlo dakhliga in meel la isugu keeno wadahadalna lala galo hay-adaha caalamiga oo arrimahaas shuqulka ku leh sida i m fta iyo world bank waxaan galnay barnaamij aan doonayno inaan uga heshiinno qaybsiga khayraadka waddanku uu leeyahay si khayraadkaas aan ka baahannahay dadkeenna ay uga noolaadaan oo ay wax ka bartaan oo ay amni ka helaan oo ay ku noolaadaan waxaan si tijaabaa uga heshiinay oo kumeelgaara khayraadka kalluumaysiga waxaana rajo ka qabnay welina ka qabnaa in khayraadka kaleetana aan ka heshiin doono waxaa hadda lagu jiraa in siyaasadda soomaaliya oo ama habka dadka ay siyaasadda uga wada qayb galayaan ama la isu dooranaayo in iyadana laga heshiiyo barnaamijyadaasoo dhan ma jiro wax ka muhiimsan amniga oo aan meel saarno sababta oo ah barnaamijka transitional planka ama lagula wareegaayo amniga oo bilowday haddaanaan qaybteennii ka qaadan ama aanaan u diyaargaroobin cid noo istaagaysaahu ma jirto waxaa halis aan ugu jirnaa annagoo saan u kala daadsan in la yidhaahdo maandaydka amisoomna waa dhammaaday arrimahaas la soo bilaabay qaarkood meel fiican ay maraayaan qaarkoodna ay dhammaad ku dhow yihiin waxay halis ugu jiraan inay burburaan haddii aanan tafaahum iyo wadahadal iyo isu garaabid iyo wax isla ogaasho aan arrinta lagu maamulin sida guddoomiyuhu u sheegay waxaa annagaa isu keen keenay oo na mideeya dastuurka inoo yaalla oo qabyadaa heshiisyadii hore aanu galnay kuwaasoo loo baahan yahay in dib loogu noqdo oo wixii xoogaa wax ka soo noqdeen laga dhuudhuujiyo inta halkaa joogta iyo inta naga maqano madaxdeenna qaranka ah ayay taladaasu u taallaa inay ummaddan oo inta dhibaataa oo ama dhaqaalaa ama amniya ama horumara ay ka sugayso sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay in dib wadahadal loogu noqdo siday waxu jiraan xodogaalnimo la yswarsado qof walba meeshuu ka yimid wixii hoos yaa la weydiiyo tala la wada og yahay oo raalli la ysaga yahay ne la meel dhigo shirkaanu intaasuu ku saabsan yahay inaan annaguna maamul goboleedyo ahaan bal qof walba intii culayska haystaa uu la egyahay intay kula eg tahay aan isweydiinno fikradaheeda aan qaybsanno isu talo celinno dowladdeennana aan muxuu ahay arrimahaasaan soo sheegnay oo muhiimkaa ee aan munaaqasho kala samayno oo aan wax isla meel dhigno waxaan aad ugu mahad celinaynaa soo dhoweynta madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka wasiirada agaasimayaasha shicibka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo waxaana ilaahay ka baryaynaa inay taariikhda gasho meeshii wanaaggu ka bilowday oo ka soo burqaday oo talada laysla helay inay baydhabo noqoto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu